habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen sabtiga siddeed iyo labaatanka sebtembar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar caawana waxaa idaacadda wadadilan kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah safaaradda soomaaliya ee magaaladan washington oo yeelatay dhismo cusub oo ay dowladda soomaaliya iibsatay
ummadda soomaaliyeed waxaa u soo hoyatay guul iyo sharaf baa u soo hoyatay maanta qoladii aan ka iibsanay colombia bay ahayd oo laygu yidhi konton sano ay lahaayeen inaan annagu maanta kala wareegno annagoo aan calankayaga sudhno magaalo ka mida magaalooyinka adduunka ugu qadiimsan ugu powerfulsan runtii sharaf weyn oo la soo koobi karin ayaa u tahay soomaalida
ololaha tallaalka cudurka dabaysha oo ka socda meelo ka mida somalilan magacayga waa nimco cali xasan tallaalku waa muhiim hooyooyinka waxaa lahay ciyaalka tallaala dhalashada ilaa bisha sagaalaad ciyaalka xanaanadan geeyaa waan tallaalaa markii shan jir wixii ka yarna gurigaan ku tallaalaa tallaalkaa dabaysha soo noqnoqonay waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka meydka madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugabe ayaa ugu dambeyntii sabtidii maanta lagu aasay tuuladii uu ku dhashay ee kutama kadib toddobaadyo ay aaskiisi isku haysteen qoyska mugabe iyo dowladda zimbabwe wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b oo ka qayb galay munaasabadda aaska ayaa sheegay in qorshuhu uu ahaa in aaska ay ka qayb galaan keliya qoyska iyo qaraabada hase yeeshee ay tageen boqolaal qof oo ka mid ahaa taageerayaashiisa mugabe ayaa lixdii bishan sebtembar ku dhintay dalka singabur isaga oo da-diisu ahayd shan iyo sagaashan sano wuxuu zimbabwe soo xukumay muddo toddoba iyo soddon sano ah geeridiisa ayaana timid ku dhowaad laba sannadood kadib markii ay militariga xoog uga maroojiyeen talada waddanka
dalka afghanistan ayaa doorashada madaxweynaha waxaa la xiray dhowr goobadoo cod bixineed iyadoo ururka talabaanna ay ku hanjabeen weeraro dhowr qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay goob laga codeynayay ee magaalada kandahaar ee ku taala koonfurta dalkaasi kubanaan ka mid ah ciidamada dowladda ayaa la geeyey goobaha codbixinta si ay u sugaan ammaanka dadka qaar ayaa waxa ay sheegeen inaanu codeyn doonin iyaga oo ka cabsi qaba ammaanka iyo weliba waxaisdabamarin ay sheegeen inay dhacayso labada musharax ee ugu cadcad ayaa kale ah madaxweynaha xilka haya ashraf qani iyo cabdalla cabdalla doorashadaasi ololaha doorashada waxaa hareeyey weeraro tan iyo bilowgii lix iyo labaatan qof ayaana isu soo bax olole lagu dilay toddobaadkii aynu soo dhaafnay meel uu ku sugnaa madaxweyne qani dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee magaalada kabuul ayaa istaagay iyadoo ciidamana ay baarayaan baabuurta
kumanaan ruux ayaa maanta ka qayb galay xus duca ah oo loo sameeyey in ka badan afar kun oo qof oo ku dhintay sunaamidii ku dhifatay sanadkii hore jasiiradda palu ee dalka indoneesiya in badan oo ka qayb galay xuska sanad guurada koowaad ee dhulgariirkii sunaamiga watay ee palu ayaa ilmeynayay waxaana ay u duceynayeen dadka ku dhintay dhulgariirkaasi magaalo xeebeedka palu ayaa waxaa garaacay dhulgariir cabirkiisu uu ahaa toddoba dhibic shan cabirka dhulgariirada dhammaadka bishii sebtembar ee sanadkii tegay dhulgariirkaasi ayaa sidoo kale xaaqay magaalada sulawesi dadka ilaa iyo hadda la diiwaan geliyey inay ku dhinteen ayaa gaaraya afar kun iyo saddex boqol sida ay sheegtay hay-adda bisha cas in ka badan lixdan kun oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa weli ku nool guryo cooshado ah muddo sannad ah kadib markii ay fatahaaddu xaaqday guryihii ay ku noolaayeen mid ka mid ah hogaamiyaasha dibadbaxayaasha ee hong kong joshua won ayaa sheegay maanta uu sabtiyo inuu carari doono doorashada gorayaasha deegaanka oo la qabanayo bisha noofembar ee soo socota wong ayaa sheegay in go-aankiisa uu gaaray kadib markii si taxadar leh uu uga fiirsaday wong wuxuu sheegay in tartankiisu uu yahay mid dhexdhexaadnimo oo caqligal ah oo lagu muujinayo aaminsanaantooda siyaasadeed dibadbaxyada hong kong ayaa socda muddo bilo ah kuwaasoo inta badan keena isku dhacyo iyo gacanka hadal dhex mara ciidamada iyo dibadbaxayaasha hong kong
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay xarigga ka jaray guri cusub oo ay safaaradda soomaaliya ee dalkan maraykanka ka iibsatay magaaladan washington d c warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya jacfar maxamed kuukay
waa guri saddex dabaq ah oo toban qol ka kooban waxa uu horay muddo konton sana u ahaa safaaradda waddanka kolombiya uu ku leeyahay maraykanka laakiin maanta waxaa la suray calanka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xarigga ka jaray waxaana goobjoog ahaa wasiiro safiirka cusub ee soomaaliya ay u soo dirsatay washington shaqaalaha safaaradda oo intooda badan si mutadawacnimo ah ku shaqeeya iyo dadweyne kale oo badankood gobollo kale ka kala yimid madaxweynaha ayaa munaasabad kooban oo gudaha safaaradda lagu qabtay dadweynihii soo xaadiray kula hadlay inaan hantidan oo dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhexaysa in wax loo beeqaamiyey wax loo meel dhigay si ay u soobtoodo safaaraddan oo ay ku taallo washington oo ah dowladda maraykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic allyna aan nahay marnana aynan kala maarmin inaan ku yeelanno hantima guurto ah
maraykanka iyo soomaaliya waa saaxiibbo aad iyo aad isugu dhow waana bahwadaag sidaa waxaa yidhi madaxweynaha laakiin washington waxa ay muwaadiniinta toddoba dal oo soomaaliya ay ku jirto ka mamnuucday inay dalkeeda soo galaan dalal liiska xanibaadda socdaalka maraykanka ku jiray oo saaxiib la ah maraykanka oo ciraaq ay ka mid tahay ayaa dib liiska looga saaray laakiin soomaalida weli waa ka mamnuuc in ay maraykanka soo galaan maadaama xiriirka labada dal uu heer sare yahay sida ay madaxdu sheegtay maxay dowladdu ugu guulaysan la'dahay in muwaadiniinteeda xayiraaddaasi laga qaado waxa weeyaan arrintaasi arrin fudud ma ah arrin nagu fududna ma ah arrin madaxweynaha ku fududna ma ah arrin wasiir cawad ku fududna maaha waa arrin inagu wada weyn waxyaalo badan baa ayaa hareeraha ayaa inaga haysta waxaan kuu qiraya waxa weeye arrintaasi inay ka wada hadleen laakiin maan la joogin markii shirka ay gelayeen o anugu dhinac kale aanu kacay maaragta madaxweynuhu wuxuu sheegay in iyaga oo muddo kooban xilka hayay ay ku guulaysteen inay dhismahan iibiyaan si sharaftii ummadda dib loogu soo celiyo hadda ilaahay annaga inuu nasiib nooga dhigay in annagoo laba sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda mugta leh oo meesha quuxoo ku taalla si aan u soo celinno saan sheegay karaamadeennii
lacag afar milyan iyo bar dollarka maraykanka ah ku dhow ayay soomaaliya dhismahan ku iibsatay waa lacag badan marka loo fiiriyo xaaladda dhaqaale ee dalka ka jirta inkastoo qarashkaasi ay dowladda qatar bixisay haddana dadka qaar ayaa ku doodaya in ay jiraan mashaariic kale oo soomaalidu ay safaarad uga baahi badan tahay sida isbitaallo dugsiyo iyo kaabayaasha kale oo buundooyin isu socodka dadka iyo gaadiidka muhiim u ah oo burbursan ay ka mid yihiin haddaba maxay dowladdu qarashkaasi ugu bixin weysay dhismaha iyo dayactirka dhinacyadaasi waddankani waxa weeyaan washington waa caasimadda adduunka iska noqotay maaragta inaan washington wax ku yeelan weyno macnaheedu ma aha lacagtan looma baahnayn waa loo baahnaa lacag ay qadarna siisay ayaa waxaa madaxweynuhu yidhi lacagta qadarina siisay yaa aynagu deeqday aan safaaradeena dibadda meel u dhigno ya ilaa inaanay naba siin lahayn baa dhici kari lahayd mogta
madaxweynuhu waxa uu soo hadal qaaday eedaha iyo dhaleecaynta ay mucaaradka iyo qaar ka mid ah muwaadiniintu u jeediyaan markaad dowladda caayaysaan idinkaas caayay waa xaqiiq haddaad madaxweynihii madaxweynihiina caayaysaan idinkaas caayay maxaa yeele idinkaas taan qaran iga dhigtay aniga marka qof iscaaya ka warrama marka
waxaa kaloo uu mar kale cambaareeyey warbaahinta gudaha iyo midda dibadda isagoo sheegay in ay been faafiyaan hadday tahay jaraa'idyada been baa lagu qoraa maxaa yeelay markii la yidhaahdo soomaaliya waxaa ka soo baxaya wax xun waa dad idinkoo kale afaafiyo waxaas oo laga yaaba qaarka qaarkood inay soomaali yihiin laakiin waxay sam- u sameynayaan ma yaqaanaan marka jaraa'idyadaas iyaga naftigooda la gaarsiiyo annagu inaan nahay dal hore u socda dad recovery sameynaya oo runtii meel weyn higsanaya
farmaajo waxa uu ugu baaqay jaaliyadda soomaaliyeed ee maraykanka in ay dhaqaale kaga qayb qaataan dhismayaal kale oo ay dowladda soomaaliya doonayso inay halkan ku yeelato kuwaasoo isugu jira xafiiska qunsuliyadda guriga safiirka iyo hoyga martida dowladda maraykanka ayaa horey u iibisay guri deegaanka safiirka ahaa oo ay soomaaliya washington ku lahayd lacagtii laga bixiyey oo dowladda dib loogu soo celiyeyna wasiirka maaliyadda ayaa noo sheegay in ay ku baxday socodsiinta howlaha safaaradda soomaaliya ee maraykanka iyo midda u n k waa socdaalkii ugu horreeyey ee uu madaxweynaha soomaaliya ku yimaado maraykanka waxa uuna yimid kadib markii la sheegay in madaxweynuhu uu ka tegey jinsiyaddiisii labaad oo maraykan ahayd jacfar kukay v o a washington
iyadoo toddobaadkan kulanka qaramada midoobay ee arrimaha ugu muhiimsan ee looga hadlayay ay ka mid ahayd isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka nabaad guurkana oo ka mid yahay dhibaatooyinka adduunka ku soo badanaya ayaa meelaha isbeddelkaasi sida aadka ah uu u saameeyey waxaa ugu badan deegaanada somalilan deegaanada soomaaliya aan idhaahday magaalada jabuuti ee caasimadda jabuuti ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ay soo bandhigeen dhallinyaro qayb ka ahaa mashruuca geed beer rajo beer oo sannadihii u dambeeyey ka soconayay geeska afrika kulankan oo ay ka soo qayb gashay xiriiryaha hay-adaha qaramada midoobay barbara mazi iyo faatima faruuq oo ah madaxa hay-adda qaramada midoobay ee u n d b jabuuti ayaa fahiima maxamed ismaaciil oo ah isuduwaha ururka women initiative ee waaxda geed beer rajo beer ee jabuuti wariyaheena cabdixaafid cawil ismaaciil uga warantay dhibaatada isbeddelka cimilada jabuuti iyo ahmiyadda ururkooda
asalaamu calaykum horta waa mahadsantahay walaalkay cabdixaafid wallahi horta waxay ku haysaa dhibaato culus sidaad ogtihiinba walaal beryahan dadweynahoo dhan way ka wada hadlayaan cimilada isbedelaysa annaga waxyaalaha laga dareemo waxa weeyaan bishani sagaalaad waxay ahaan jirtay jabuuti bil uu dhulku soo qaboobayo bishan oo maxaa dhahay xoog uu dhulka u kululaaday talabaad roobabkii oo yaraaday dhibaatooyin culus annagoo kale beer baan leenahay watiima beeruhu waktiya kale leeyihiin waktiyadii oo mamar laba bilood dib loo dhacayo kuleyl daraaddeed marka wallahi dhibaatooyin culus bay ku hayaan dadka khaasatan waddankayga markaa fahima guud ahaan shacabka reer jabuuti iyo dowladdu ma dareensan yihiin in dhibaatadu ilaa heer ka gaadhsiisan tahay ha khasab a way da- way way dareensayin anagu horta waxaanu bilownay walaalnay octoober bishii tobnaad labadii kun iyo waxaanu bilownay sideed iyo tobankii ololaha iyaga way dareensan yihiin wayna rabaan laakiin waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihin dhiirigelis horta dhinaca dawladdu waa diyaar cimilada way la socdaan laakiin saad walaal og tahayba bulshada bulshada madarka rayidka waa inay wax kasoo go-aan dawladda day tiraa keligeed wax waan qabanayaa way ku adkaanaysaa marka anagu waxaanu ciyaaraynaa doorkii bulshada rayidkaa amba maad aragtay sa maxaa dhahay dadka maad aragtay dawladda ana ku jirin oo dhinacayaga anagu waxaan u jeedsanay dadka da-da yar leh khaasatan ubadka iyo iskoolka jaamiciga inaynu dhiirigelino oo nidhaahno nabaad guurkani beri anagu haddaanu ka soconno kuwii maad aragtay la noolaanaya waa iniga iminkaba ka tabaalushaysta waa hagaag markaa fahiima iminka reerka caadiga ah ee jabuuti degan ama duleedkeeda degan waxyaabaha ay dhinacooda qaban karaan ee ay ku yarayn karaan isbeddelka cimilada maxaad odhan lahayd wallahi horta waxaan odhan lahaa dhuxushan waa in la joojiyo saad ogtay walaal cabdixaafidow dhibaatada dhan ee geedahan maanta loo gogoynaya waa sawtan laga dhiganayo dhuxul Ee, ta- labaad waa ina maad aragtay anigu waxaan odhan lahaa jabuuti maanta waa wadan xoog u kulool solarka haddii la isticmaalo oo la iska dhaafo korontadan maad aragtay een, ku socota maxaa la dhahaa gaaswaal ha noqoto amba saas ha noqoto wax waa la dhimi karaa talaadna as a family amba reer ahaan ina ma aragtay anu waxaan idhaa markasta korontada in la ogaado ina ina la demiyo nalka in la ogaado ina ma aragtay anigu acban jabuuti isticmaalnaa dhuk xoog uu kulul yahay walaal in acga la dhimo marka qof walba dhinaciisa wuu ka qaban karayaa haddii loo wada dhan yahay walaalkay waxaa jira iminka eh, meelo badan oo caalamka ka mid ah waynu ognaho eh, ururka qaramada midoobay iminka kulankii ay eh, dalal badan isugu yimaadeen oo madaxweynaha jabuutina uu joogo waxyaabaha ugu waaweyn ee xoogga la saaray waxaa ka mid ahaa eh, isbeddelkan cimilada ee sii kulaanisay adduunka Eh, marka ururadaas eh, caalamiga ah ee bii'adda iyo deegaanka la shaqeeya eh, idinka ururkiina wax taageera ah ma ka heshaan ha wallahi horta anagu ururkeegu waxaan horta anagu walaal aaminay haddaanu nahay dadkii bulshada rayidka reer jabuuti dhibaatadan anagayna taabsanaysaa horta anagu waa inaan u kacno oon anagu tusaale noqono markaanu boqolkii geeda ugu horreeya nafteeda u beernay ayaan anagu la kulanay waxaan la kulanay u n d p da oo maanta xafad aanu ballaaran oon jabuuti ku qabanay oon kaga hadlaynay cimilada isbedel isbed isbedelaya iyo sida loo maadaragtay looga hortegayo nala joogay u n-ta gabadha u fadhida jabuuti marka haa wayna ogyihiin waana wax iyaga ay kaasatan ajandahoogay maanta ku jirtaa haddaanu nahay maanta reer jabuutina saad ogtay walaal ajanda waxaa la qabsaday labada la- laba kun iyo soddonkaa la qabsaday ina isbedel eh, la dareemo annaga waxaan nidhi inta iyada waanu qaban Waa tahay.
geeda waanu beeri En, eh, maxaa la dhaha cimiladan isbedelaysa anagu wax weyn kama qaban karno laakiin wax la taaban karo wadanka iyaga En, la- laga arki karo ayaanu ka sameyn walaalkay qorshihiinna waa maxay imise geed ayaa doonaysaan inaad sanadkii beertaan wallahi hadday awood anagu maanta ilaahay uuna siiyo alla awoodda le En, anagu malyon laba malyon baan beeri lahay liana maanta wadankayaga ta noogu daran waxa weeyaan walaal cadceeda xoog buu kuluushay kow ta labaad geedahan aan ka hadlayo geedo harun maaha geed mireed baa ku jira marka dad badan bay caawin lahayd anagana aniga xakaasatan sheekada walaal waxay iigu dhalatay markaan labadii kun iyo toddobiyo tobankii aan arkay dhinaca somaliland abaartii xumayd ee ka dhacday wallaahi waa wax ma aniga itaabtay oo adwiinahana taabsaday marka waxaan isleenahay haddii geed mireed la badiyo geed hareed la badiyo abaar kastoo dhacda dadku waxay cunaan iyo waxay mala ku harsadaan bay helayaan taasina waxay ahayd fahiima maxamed ismaaciil oo ah isuduwaha ururka women initiative ee waaxda geedbeer rajabeer ee jabuuti waxaay qadka telefoonka ugu warramaysay warigeena cabdixaafid cawil ismaaciil
magaalada kambala ee dalka uganda waxaa ka socda shirka afar iyo lixdanaad ee baarlamaanada sagaal iyo tobanka wadan ee ku jira ururka barwaaqo sooranka ee ay ku bahoobeen ingiriiska iyo dalalkii uu soo gumaystay shirkan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa u sahla mudanayaasha baarlamaanka ama baarlamaanada kala duwan ee ka socda dalalkaasi ku midaysan inay isdhex galaan si ay u dhisaan xiriir diblomaasiyadeed oo wadamadooda ah waxaa sanadkan goobjoog ahaa ama goobjoog ahaan loogu casuumay xubno ka tirsan golaha wakiilada somalilan haddaba wariyaheena cabdixaafid ismaaciil ayaa telefoonka magaalada kambala kula xiriiray xildhibaan maxamed xaaji yuusuf axmed waabeyo oo gudoomiyaha guddi hoosaadka deegaanka iyo macdanta ee gobolka ee golaha wakiilada somalilan ah isagoo marka hore weydiiyey cidda soo casuumtay iyo ujeedada shirka shirkan waxaa nagu soo xasuumay haweeneyda guddoomiyaha oo ah aqalka golaha wakiilada ee wadankaasi uganda isla markaana ah guddoomiyaha ururka ay barwaaqa sooranka ah ee waktigan haweeneyda reer rebeka oo iminka iyadu jermanka ah ayaa nagu soo casuuntay annagoo ka noqonayna goobjoogayaal inaanu ka noqono shirkaasi maadaama ay somalilan ahaan jirtay british colony wax la idhaha ama dalalkii uu wadanka ingiriisku gumaystay dalalkan oo dhammaantoodba wadanka ingiriiska iyo wadamadii kale oo gumaystay oo ku bahoobay ururkan barwaaqa sooranka ah sidaa laajigeed ayaa naloogu soo casuubay shirka waayahay eh, ma markii ugu horeysay ee somalilan ay shirka ka soo qayb gashaba maya marar badan bay ka qayb gashay ilaa saddex jeer way ka qayb gashay golaha wakiiladu way ka qayb galeen marka eh, somalilan eh, ma- waa maxay danta ugu jirtaa inay kulan noocan oo kalea ka qayb gasho maxaad is leedihiin waa ka faa'iidaysaan waa su-aal wanaagsan horta abxasan somalilan waxay ahaan jirtay wadamadii uu ingiriisku gutay danta guud ee imika ugu jirta waxa weeye somalilan inay la soo noqoto xubinnimadii golaha baarlamaanka ee ururka barwaaqa sooranka taasi oo aanu dadaal weyn ugu jiro islamarkaana kulamo badan aanu la yeelanay martidii ka socotay wadamadaasi barwaaqa sooranka oo kamida dee wadamada caribianka wadamada ingiriiska new zealand australia kenya tanzania uganda lafteeda wadamo badan kamid ah waxaana Laakiin, ka shaqeynaa sidii aanu u san lahayn waayahay.
xubinnimadii ama xubinnimadii ururkaas laakiin xildhibaan maxamed saad sheegtay somalilan lama aqoonsan marka sidee bay idinku suurtogelaysaa oo aad isleedahiin suurtagal bay unoqonaysaa in xubin aa ururkaa ka noqotaan maadaama oo aydaan aqoonsi caalamka aanay somalilan ka haysan waxay u muuqataa inay kala dariiq yihiin ururka aqo- aqoonsi somalilan iyo xubinimada ururka barwaaqa sooranka ee dunida waxaa loo maraya laba dariiq oo kala duwan waxaan rabnaa in aan waraaq codsiga u qoro chairmanka imika haya iyo xubnaha guddida fulinta oo si toos ah aanu waxdeel eeba ku ron yahay aan u adress karayno oo aan u- u maxay tay ula xidhiidhno isla markaa procedure kale oo aan ku xidhayn draafka ama aqoonsiga caalamiga ah ayay iyagu mari karaan xubnaha ururka barwaaqa sooranka waxaana laga yaabaa iyadoon somalilan la aqoonsan inuu golaha wakiilada ee somalilan xubin ka noqdo waa wax dhici kara kadib marka aan waysanay habka loo maro iyo dariiqa loo maraya maaha mid ku xidhnaanaya aqoonsi caalamiga iyo somalilan hesho xubnaha eh, baarlamaanka ka noqonaya xubin urur noocan oo kale ah kolley su-aalo badan baa la isweydiinayaa eh, golaha baarlamaanka somalilan laftiisa ayaa dee dub loogu noqonayaa eh, la- wax badan la doonaya in laga ogaado xildhibaan maxamed eh, waana muddo dhaafteen marka eh, ma laga yaabaa in laydin yidhaahdaba horta dee bal doorashadii qabta oo baarlaman dee iminka dadkii matelaya oo lasoo doortay maadaama oo aad muddo dhaafteen ee ha yimaado taasi waxay noqonaysaa arrin kale oo maxay tahay wadamadan barwaaqa sooranka wadamadoodu ma aha wadamo dimuqraadi ah oo baarlamaano lasoo doorta ay ka wada jiraan marka hore wadamo badan baa ku jira oo ama boqortooye ah ama maxay ahayd toy- aan dimuqraadi ahayn baa ku jira laakiin se arrinta annaga doorashadeeda ku saabsan ee somaliland runtii ma aha boqortooyadan oo annaga waxay ma nihin de anigu madaxweyne dal haysto oo ku qabsaday dictatornimo ku haysta ama boqora duruufo ayuunbaa kale doorashadayada waana la qaban karayaa iminkana way midaysan tahay laakiin anagu ma nihin ka baarlamaan ahaan wax aanu maxay ahayd anagu aanu ku leenahay dembi ama ay tahay shaqadayada inaanu arrintaasi daayacnay oo doorashada anagu isuma hayno laakiin taa macnaheeduna ma aha ee baarlamaankani waa baarlamaan in badan joogay oo somaliland inta anagu aanu joogno annaga ayuunbaa sii wadayna wixii shaqeeye qarankani u baahan yahay ama dibad ha noqotee ama gudaha noqotee laakiin dee idinka laftiinu eh, inkasta oo madaxweynaha marba xilka haya uu mas-uul ka yahay inay doorasha qabsoonto dee baarlamanka laftiisu waa waa halkii shuruucda dalka iyo laga fulinayey eh, haddii dadaal ah, uu ka iman lahaa oo aad dooni lahaydeen in dee xilalkan aad haysaan ay xalaal noqdaan idinka laftiinu waa dabada waa ka riixi karayseen ah, lama odhan karo miyaa xildhibaan maxamed horta annaga waana laga horeeya marka hore yani qayb waanu ka nahay oo xeerarka inaanu maxay ahayd tay aanu ansixino way naga tahay oo qayb waanu ka nahay laakiin mas-uuliyadda koowaad iyo mas-uuliyadda labaad toona ma lihin waayo mas-uuliyadda koowaad madaxweynaha saarantahay mas-uuliyadda labaadna stakeholderska xisbiyada ayaa jira commissionkiyo isaguna doorasho cayimayo oo wixii eh, dee kalafagurayo oo wixii dee soo diyaarinaya ayaa jira saddexdaa hay-adoodba way naga horeeya ama saddexda xisbi markay noqoto ama madaxweynaha markay noqoto ama commissionka markay noqoto marka anagu hawl in badan naga xigto weeyaan waayo qofkuna waxaad ka garanaysaa dad isu hayn kara qof haddaan madaxweyne ahayn qof kale oo dalka dee doorasho isu hayn karaa ma jirto oo qofku markiiba dee waa laga qaadi karaa sidii kuwii iyagii horeba anagu aanu bedelay in baa nagana loogu bedeli karaa waqti dhaafkaasina waa jira runtii duruufaha keenayna dee waa la wada ogyahay ama wax dee macquul ah aadan ama iyay ahaan laakiin guud ahaan arrintaanu anagu adexaasida waanu leenahay maaha arrintaasi
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan maxamed xaaji yuusuf axmed waabeeyo oo ka mid ahaa xildhibaano matalaya somalilan oo shir uga qayb galay magaalada kambala ee dalka uganda waxaana uu u waramayey waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil dhinaca kale waalidiinta gobolada somalilan ayaa aada u soo dhoweeyey tallaalka cudurka dabaysha ee caruurta da-doodu ay ka yartahay shanta sano waxaa warbixintan hargeysa nooga soo diray weriyaheena khadar maxamed cakule
dhawaaqa maqasheen waxa uu astaan iyo sumad u yahay saddexdii maalmood ee ugu dembeeyey ololaha tallaalka cudurka dabaysha lagaga hortegayo oo ka socday gobollada kala duwan ee somalilan saddex boqol iyo siddeetan kun oo carruura ayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan ay sheegtay in lagu beegsanayo kuwaasi oo ay da'doodu ka yar tahay shan sannadood jamaal cismaan aadan waa waalid ka mida kuwa ku dhaqan magaalada hargeysa waxa uu tilmaan ka bixiyey muhiimadda carruurta shanta sano ka yar uu tallaalku u leeyahay gaar ahaanna ka cudurka dabaysha waxa uu sheegay in dunida oo dhami heer caalami loo aqoonsaday dhibaatada carruurta mustaqbalkooda naafayn kartaa inuu kow ka yahay cudurka dabayshu sidaa darteedna dadaalka tallaalku uu yahay mid caalamiya isagoo uga mahadnaqay wasaaradda caafimaadka ee somalilan Een, haddiiba ilaahay ma keene ee een, aan tallaalkaas ee, la siinin carruurta waxaa dhici karta qofka ay haleesho een, halis badan oo curyaamid ah oo oo riiq dheer oo aan waalidku ka kaban oo ilmihii ka curyaama oo lafihii ka jajabaan in ay u timaado marka ka hortagga ayaa ka wanaagsan ka dabatagga marka taladaydu waxa weeye waalidku meesha u dhow ee iyo maaragtay arrimaha la fidinayo wasaaradda caafimaadka iyo w h o xukuumadda fudinaysa ee dowladda fudinaysa hay-aduhu ku gargaarayaan ee ogeysiisyada laga bixinayo inay u dhagan nuglaadaan waalidku tallaalaan ubadka dabeed laga warhayo meel kasta ma garanaysa curyaan baa maqli jirteen inta badan dadka curyaamiinta waa poliomalites waa boolyada waa dabaysha aan laga tallaalin tallaalkeedii aan la qaaday jamaal cismaan aadan ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay waalidka ugu fadhido in ay aqoon u yeeshaan waajibka carruurta ka saaran daryeelkooda caafimaad ka waalid ahaan carruurta markii hore mar alle markay sidaa u dhashaan laba tallaal ayaa loogu horreysiin jiray kan qaaxada b c g baa la yidhaahdaa gacanta midig baa lagaga tallaalaa iyo kaa dabaysha oo dhibic ah oo afka loogu shubo wixii ka dambeeya saddex bilood markay gaaraan ayaa lagu ayaa lagu celiyaa dabadeedna saddex goor oo mimbele u dhexayso ayaa loo raacayaa tallaalo kaloo la yidhaha g p t oo isugu jira qaaxada iyo teetanada iyo booliyada marka waxa weeyaan saddexdaa goor markay dhammaadaan iyo markaa hore qofka uu dhasho intaasay ku ekaan jirtay ka hortag ahaan oo waxaasi waxay ahaan jireen wax halkaa ku dhammaada hase ahaatee waxa soo baxaya daraasado la sameeyey in saameyn ay yeesheen oo xanuunadii laga tallaalay ay adduunyadaanay ka dabargo'in oo markaa adduunkuna wuxuu jecel yahay inta badan si aan xanuunku waa international waa wax u fida qaarad ilaa qaarad isaga fida marka waxa weeyaan meeshii lagu sheego polio ama xanuunka qalalka qalajsada soomaalidu tiraa poliyada la yidhaahdo dabaysha dabaysha ku-aan ah in si loo dabar jaro oo aanu u dhuuman in lagu celceliyo marka ololo badan baa jira marka waanu ku celinaa waanu wanaagsan yahay tallaalkaasi waxa weeye dad waa wax u dana waananu haddii ilaah yidhahdo ku nabad qabnaa
waxaan la joogaa iminka qaar ka mida waalidiinta cubidkooda tallaalay magacaaga bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa nimco cali xasan tallaalku waa muhiim hooyooyinka waxaa lahay ciyaalka tallaala dhalashada ilaa bisha sagaalaad ciyaalka xanaanadan geeyaa waan tallaalaa markay shan jir wixii ka yarna gurigan ku tallaalaa tallaalkaa dabaysha soo noqnoqonaya kooxahan caafimaadka howlgalka ku jira iminka socda mar walba tallaalka ku jira ma soo dhoweysaan idinku haa aad aad waa iyaguna waa shaqaalo fiican wayna sugaan ciyaalka yaryare hurda way kugu soo noqonayaan way ku waraysanayaan mise ciyaala kuu jooga wixii aad shan jir ka yaraad u sheegtay way kugu soo noqon intay guriga calaamadsadaan tallaalku wuxuu dawo u yahay uu ka horteglaya maadaama dabayshu aanay dawo lahayn caruurtao dhan waad wada tallaasha haa haa ka hortagu wiqaayatu khayr min cilaaj baa ka hortaga ayaa ka fiican isdaweyn khadar maxamed cakule v o e hargeysa mahadsanid khadar dhegeystayaal haatan kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaana soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaynu ku wada caweyn doonna waxaa ka mid a waa adiga kambararkiina oo yaro isbuusaahay maalow beesadaadu yaho bixiyda qaad maadaha saaray baabuurka oo beydka shala keenay in caqligiisa buhan kaaga dhacay yaan ka baqayaayo markii baadi doolihay waa sheeko dhex martay bisad ama mukulaalo ah qofba sida uu yaqaana iyo wiil dhallinyaroo hal abuura waxaanad barnaamijka ku maqli doontaan sheekadii dhex martay iyo weliba jacbur laga sameeyey iyo sida oo kale qiso kale oo jacayla oo dhex martay haweeney ay isbarteen sidoo kale waxa aad barnaamijka cawayska washington ku dhegaysan doontaan qaybtii u dambaysay waraysigii fanaanada cana marwo caawana waxay inoo haysaa lagayga adigaa ku laala adigaa sida laac u muuqda ladaadiyo adaa ku beera lagayga lagayga adaa ku laala adigaa sida laac u muuqda weeyaan ha
waxaan ku bilownay dhegaystayaal qaybaha kala gedisan ee noolaha uu alla adduunka ku dul uumay ayaa ah kuwa isku dul nool islamarkaana noloshoodu ay si in xidhiidhu leedahay waxaana marka laga hadlaya xayawaanka inta badan loo kala saaraa kuwa dadka la nool iyo weliba kuwo kale oo iyagu duurjooga kuwaasoo qaybo ka mid ahi ay halistooda leeyihiin aadamahana ay u daran yihiin bisadda ama mukulaashu oo aqofo sida u yaqaanee waxa ay ka mid tahay xayawaanka bulshada la nool islamarkaana saaxiibka la ah iyadoo ka mid ah kuwooda lagu tilmaamo inay aad u raaxo jecel yihiin iyadoo qofba uu si ku cabbiro amaba u cabbiro waayaha aadamaha dhex mara bisaddaasi caawana waxaan idin hayaa sheeko dhex martay ibraahim cumar seef dheere oo ah nin dhallinyaro hal abuura kuna sugan magaalada muqdisho isagoo ibraahim ka curiyey jacbiru ku sawiraya xaaladda ay ku soo beegantay iyo weliba waayaha isagu markaasi ku jiray hase yeeshee marka hore waxau inala wadaagi doonaa haasaawo dhex maray gabadh ay isbarteen iyo weliba isfahmwaa markaasi soo waajahay cabdixatiir marka waxaan xajinaynaa maadaama horta waxa waaye jacayl iyo in in badan horta laga gadiyaa waan gartay laakiin horta anigu waxaa arka masuulkii iyo walayaadka dambeeya cabdixakiinow marka maxaa ka mid a maxaa aragtay gabaraa isbarna cabdixakiinow shuu markii aan muddo afar maalin shan maalin aan isla qiiminay ay habeenkii dhawe telefoonka iga soo wacday haye waxay tiri haye sabeedo see tahay alxa- alxamdulilah markaasi waxay tiri carruurta iyo iyo- iyo xaaska ka waran
waa gabadhii aad isbarateen eed isku cusbaydeen baa markii ugu horreysay telefoonad ka wada hadasheen su-aashaa ku weydiisay ha oo maxay ku keentay oo maxay oo- oo maxay ku keentay ma ma nin odayo caruur iyo intaas maxay kugu aragtay mararkaas had markaas ay hadda soo waceen marka horeeya intay soo wacday waxay maqashay caruuro iyo waxaa hadda hadlaya oyna yani xog badan igama egsihin marka gabdha- gabdhahii deriska ay ay warsay ay kusoo gaadha sheegay
haye marka adigaba maahee waa caruur waxay maqashay deriska oo agtaada ka aad hadlaya codkoodii caruurahaad hadlaysa iyo ha iyo aayo yani eedda aabba qabo iyo oo ha hadlaa iyo markaas waxbay maqashay deeta waxay tiri ninkana waa nin maxaan ku idhahdaa horey isku nidaamiyey oo hawshiisu ay kala degsan tahay oo reerkiisi iyo caruurtiisii dhex fadhiya yaana kuwaalin baa istiri ha haye aakinka wada aniga iskuulka dhigtaa nin waxaaya ma ihiyo iskaabula waxaa waaye meesha ugu dambeeyey meesha ugu dambeeyey iga maraysaa
waa ninkaa iskuulka dhigtay iskaabulada waa taadna dhalinyarada ah dhallinyarada hadoobka hatee marmar marka hatee inta badan loo dhamino isaga marmar kilaysto hawshaasaa ku jira ayada waxay leedahay ilmaa ku jeeda oo kamarleyna dee maxaa tidhi adna marka intaa ku weydiisay maad maad dhiigga isku furan oo xaggeen anigu dhalinyar baan ahay oo iskuul baan dhigtaayo wallayga tahay waxaase aniga maahe waa jaarkayo maana si fiican isku furdaamin
horta tixar u dira marka tixda waxaa la yidhahdaa muhiimid haye maxay tidhi markaa tixdi waxaa gabadhii baan la hadlo waxaa ii ayar tahay laba mataana ahee markii aan isbarana ahayd maalintii horeeba waa maxaa balmaatada kacdiya muranka soo dhow haye oo arrinta derbigii qaraxay maasada waxaa la yidhaahdaa ah, meelaha reer soomaalida qaar ay ka dhahdaan markii een, laba fiira kala duwan istaalo fashoorka meesha laga yidhahdo cabdixasiino ayaa meelaha qaar reedaa maaso marka waa maxay bal maasada kacdiya muranka soo booray maasagaaba geedkii mir dhalay ubixi mooyaane managaaba moolkii tagniya maaxda dhinaceeda arrintii managa idin kasar gaar kasar gaarna de ma innagaa kooba joogna baa tidhi goor baad su-aasha weydiinaysa caruuraha haddaad maqashay iyo ubadka muusaaya waa deriska midigta ee gaxiga waana loo maraga miyaa deeqa luulida meera maahi iyo faarax iyo maxamedan aniga dhalina adeer moodi ilaa magacyadoodii baa tidhi se kuwa aniga maaha baa tidhi haanaha ilmahan baa hamooyin dumar waa misbaaxdii gurga iyo minanka nuurtiisa codka aad midhaaf sheegi waa aayada u maqane miyaad eeri magac liya istiri marashida marantiday joogta haye adiguna maqsuuday wallay waad moogtahaya nin cilmiga maraarta ifka miijan baan ahaya markii waagi soo kaahabaan marinka qaadaa haye iskuulkii ma'muun baan aqoon ugu muraadaayey burhaan oo mardaadiya xarado midibka sayraya iyo waxaan waddada sii marnaa maxamed yaashi waa asxaabta hore isu raaci jirna moogta hadba macalin baa soo gelaya mid iyo mid iyo toog mid iyo toogiisa erayada kasoo maaxay dhan maanka geliyaayo waxaan meeriskooda qaadanaa maahiriin badan haye muluq muluqna layguma yaqaan meera joogsiga ee marmar baan fadhiga dhexe dersiga dib u majeerta waxaa tidhi markaa nin werwareega mayihii habeenkii baan casharadeeda iska akhristaa aa doobnimana haddii magac la heriyaa milkiye kaas haye meegaarka gurigeyga iyo milanka aan seexday miiska buugta meeyey ma jiray hinka muuqda waan gartay dhantaaduna makahay kaa xirtaa waa mahmaaha ulise boodkoon ganjeen laba mitira lagu makaabeynin uunkuna waddada marahayaan calaamaysa markayga macnaa dhaqdada dharkaygan anaa dhaqda gurigana ma dhaafo daaraddiisa ha ma- halka marka waxaa waaye qofkii waddada maraya xatay boodka marmar xatay hashoodka moodka marhaka ku helo waxaa waaye hawsha waad ka wadanaysaa aad iyo aad uunkuna waddada marahayaan calaamaysa uunkuna waddada marahayaan alalameyrtaayo maluugeyga dhirirkeyga iyo keligay meelkeeda deriskaan banaadis iyo handaalig iyo lil marka derkawadeyda horta kelmay guurtay iska dheer
haye mashquulka cilmiga kaa galana waa mushkilo weyne haween waan ka meermeeri jire moogan ka horooda midii ugu horeeya tahay sanadka maagaay hadal koo macaan iyo halkan masado dhowraayay waxaan meesha ool iyo haddaad mawjad kala saartay shukaansiga macnaa iga baxay dumarka maanta ahe in in masiirku iridiisa yahay waa mid aan waa waa mid aan helayo hay muhimin keligis minkaa meel fadhan ahay de waad laakiin is wada raacisay laakiin waad is wada raacisay dumarkii o- dumarkii oo dhan waad is wada raaciso eedii ay lahayd baad dumar oo dhan wada saartay gabadhanina wax iska hubsatay doonaysa ma istir Ha, adaniyo marka arrinta ay ii sheegta waxay u noqotay moogta kafirka diri marka wixii odhan dhameeyaan ba arkadaa baxsiinay de waa waa hal mar baad wada degtay waxaad hub haysato o dhan baad hal mar isticmaashay dumarkii o dhanna waad is raacisay
sidoo kale cabdixakiin hadda kahor waxaa jirtay marka intaynaan taa kala gelin intaynaan taa kala gelin gabadhii jacburkii ma gaadhay oo ma gaadhay ma maqashay dee markaa ma ogaatay inay qaldan tahay oo carruurtan aanad dhalin oo adu ninkaa dhallinyarada ee iskuulka iska dhigtaa tahay kolley gabadhii tixdii markay aragtay way yaabtay arrintii markii dib u baartana kolley waxaa waaye waa xaqiiqdii soo ogaatay
marka su-aashii waa lagaa daayay bay ka dhigantay markaa waxa waad isbaraxday gabaygaas soo iyadoo soo dhala waad isbaraxday iyadana haddaynu golno tixdii kale ee ka hadlaysay een, eh, bisadaha ama bisada ka hadlaysay baasha bisada la yidhaahdo Een, horta abdaxtiinay sida la- dad dad badan ay ogyihiin baasha bisada la yidhahdo baasha marka ay ka baahnayn inta badan waxaan hiligahin macnaha ma cunto waan gartay ramadaan ay ahayd buraqaanan joogay anigoo galab afurayo een, sanduuq iyo burka yararka iyo waxaas anigoo ku afuraya ayay ii timi oo bisadii baa kuu timi haa haye baashii jab yaraan u tuuray si aad iskaga aamusiiso waa gartay yaa isaga amsijabyaraa u furay waa ka dhaqaaqday waxaa qayb kalaan ugu dahay waa ururiyey waa kasii dhaqaaqday hal xabood iskama u furo oo sandiis oo dhan waa ka tagtaba marka sooma laaban marka inta shayad u tagtayba inta ur- inta u tuurtayba inta urisay bay ka tagtay may cunin intaba inta ururta inta intay ka tagtaa halkaas kasoo jeesatay marka bahasha kibirkeeda xoolaa isa soo shaqaysay way diidaysaa amuuraha jira iyo xaalkana kama warqabto
marka waxay ayarska cuntay doonaysaa kala dooranaysaa xaaladana ma oga gabadhaasi bisadaasi ma oga xaaladda ha tan ha ha waa mooga tan kaleeto iyo arni markii markii tusaale ahaan qof wax rabo ama uu markii yimaado wixii la siiyey waa inuu ku qancaa macna aada iyo aad bahashaan la hadlo waxaa iri bisad yahay maqal hadal yar baan kuu bandhigayaayo barlaawaha sadaqadiida baan garasho buurnayni waa adiga kan badarkiina oo yaro isbuusaahay maaluu beesadaadii hobxiygaaqaay maadaa soo shaqaystay baa tiri haye amaa soo shaqaysta maadaa saaray baabuurka oo beydka shala keenay in caqligiisa buhan kaaga dhacay yaan ka baqayaayo martibaadi doolihi hadduu barada soo gaaro baaquli wixii loogu shubo u barnihi jira haddii qof markii yimaado wixii lasii war uka qaata macnaha aada iyo aad marka adugu kala kala doorasho ma lihid baa tiri mar haddaanaad soo shaqaysan haye ha ayuu kala doorasho mare baaquli wixii lagu shubo u barnihi jira aniguna burkaas baan hayaa galabba waa baaba hadda un hilib iyo hilibka gaabta mid kalan hayaa waa tiri anigana taasaa iga sala intaasuman hayaa
midkaasan hayaa haye aniguna burkaas baan hayaa galabba waa baabay burijeed ilaa balanbal iyo dabara baashiisa baadiye riyihii joogi jira baa israa diil buu ka raasay haddana kii dirayada oo arigii waa qaali kii dirayada waxaa waaye oo oo qalana waxaa waaye wax kaloo kasii rabaa moogta Hmm.
diil buu ka raasay haddana kii direeyada ee bowdada jadkeed baa mara haatan boqolaale aniguba baruurmaanan cunin xilliga dheeraadi adoo beer la fiilfiilay iyo daasa heli doonin markuu ku dhaafin hadir buuxta amankaaga marka buuq lama rabe arga ii baahay erkaw waxaa tiri aniguba hilib ma cuno baa tiri anigu ma hayaba hilibba adigina wa- adigina hilib baa doonaysaa tiri anigana ma hayo aniga badacan ku hilibba haddii ayadu joogto markaas haye marka marka bisadii waxaa waaye mar haddii markii hore aysan rabin hilibna aan lahayn waxaa waaye aragga ii baahiri qaadato inaa iska tagto markii ku salliso
aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay ibraahim cumar seef dheere weli waxaad nagala socotaan barnaamijka cawayska washington markanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysa ee barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada canab ismaaciil jaamac oo ku magac dheer canab marwo waxaanay qaybtan kaga hadli doontaa fanaanadu qaar ka mid a heesii ugu dambeeyey ee ay soo saartay bishan gudaheeda haddaynu hore ugu sii soconno waraysigeenna aad kaga hadlaysa waayahaagii fanka iyo weliba sugaanti kala duwan ayaad soo qaaday haddaynu dib ugu noqonno dhinaci kaalmaha heesaha gaar ahaan heesaha jacaylka ah ee muddooyinkii dambe aad soo saartay hees waxaa jirta iyada erayadeedu aad moodo inay si wanaagsan isugu dhacayaan lageyga adiga kulaala waa kulaalkii markaa kulaylka ahaa ee la dugsanayay miyaa waxa weeyaan lagayga adigaa ku laala adigaa sida laac u muuqda ladaadiyo adaa ku beera lagayga lagayga adaa ku laala adigaa sida laac u muuqda weeyaan haa ladaadi adigaa ku beera lurkiisa jacaylka isaaqa kul ku loola xasuusahaaga koloola xusoosahaaga waa kaa marka waxa weeyaan waa xusuus iyo waayo jacayl oo qofkii ku laasimay oo noloshiisii la weheshaday miya haa haa waan gartay marka yaa heestaana curiyey ama erayadeeda sameeyey amaba heeskaa waxaa sameeyey mawlid qolqol oo wadanka ingiriiska ku nool gaar ahaan bermingham haye isagaa isagaana isku qabo jawaabaha iyo halkay ka timida iyo siday magaranaysaa ku cur waa sababtay ku timi heestii qisada
isagaa iskaayo dhaba isagaa isku qaba
lagayga lagaygaada ku laala adigaa sida laacu muuqda ladadyooda ku beera adigaa la simay gogayga lagayga lagaygaada ku laala ada sida laacu muuqda ladadyooda ku beera adigaa la simay bogayga lurkiisa jacayla shaaqa kuloola xasuusahaaga lubiga adiga dhex qaada kalulay kalulay kalgacaylka laaca lurkiisa jacayla shaaqa kuloola xasuusahaaga lubiga adiga dhex qaada kalulay kalulay kalgacaylka laaca lamaanoo ahasheena libiya guusheena tama hawloodii nacabka liisha laynta laynta ka dhow lugooyo lamaanoo ahasheena libiya guusheena tama hawloodii nacabka liisha laynta laynta ka dhow lugooyo adalaabkayda jiifa la yidhiyo uhoriida kalogsaday oo hogaansha adaa kulli faqan maanka adalaabkayda jiifa la yidhiyo uhoriida kalogsaday oo hogaansha adaa kulli faqan maanka adaa wadnahayga liisha lakii caashaqa ka taaga waqtiya ku dhammeeyo jiirka kulligay kulligay uurkiyo caloosha adaa wadnahayga liisha lakii caashaqa ka taaga waqtiya ku dhammeeyo jiirka kulligay kulligay uurkiyo caloosha lamaanoo hasheena libiya guusheena tama hawloogii dhinaca kalisha laynka laynka ka dhow rugooyo lamaano hasheena libya guusheena tama hawlogii nacab kalisha laynka laynka ka dhow rugooyo
waayo waxaa ka muuqata isaga in weydiin doonaa ereyo culus oo Ah.
dee dabcan waayaha Ah.
iyo guusha ka warramaya xagga dambana ereyadu waxaabad leedahayba een, lamaana ah- ahaanshaheenna libiya Ah.
guusheena macnaha waa guushan la Ah, gaadhay in lamaana lamaana lahaa ahaanshaheenna. haa lamaana ahaasheenna lebi lebiya guusheenna taamka ah ha u loogi nacabka liisha nacam dee yaana ma garanaysaa ilayna kala dilin naga ilaali weeye marka ayaan dhexdeena naga ilaali weeyaan arrimaha naga ilaali
waa si wanaagsan markaa laxankii iyo tumitaankii iyo intii kalena waa yar raaciyey ama ku ladhay waxa aanay laxanka sameeyey cabdiraxmaan siciid oo ku magac oo ku magac dheer xadan teeye saaxiibkii aad baan salaamaya haa miisigana waxaa tumay siciid eh, ina la yidhaha siciid suuri ku magac dheer Mhm.
aad baan ugu mahad celinayaa iyagana waana Aad- salaamayaa waagag Een, ugu dambeyn baynu maraynaa een, barnaamijka iyo waraysiga gebagabadiisii een, dabcan iyadoo kaaga mahad celinayna inaad barnaamijka nagala qayb qaadato Een, gebagabada heesta aad ku soo xidhi lahayd waraysigeenna ama aad dhegeystayaasha u soo xidhi lahayd waxaa la yidhaha heeskana waa hees cusub waxa la yidhaha inay dareen caashiq tanna waxaa leh uun mawliid baa leh saddexda heesooda imika u dambeeya ee ma garanaysaaye bishan soo saaray waxaa wada leh mawliid qolqol baa leh Een, em, heeskan waxaa laxanka sameeyey skalaaji oon aada ugu mahad celinayo Een, miisigana siciid baa tumay iyo dee labadeenoo dhegeysanayna aad iyo aad aad iyo aad may heestaasi dareenka adaa hogaansha xiski iyo Ah.
maankaba dabaasha dabciga qurux dabciga quruxdiisa la yaabka leh Ah, Een, qur- ko- dabcigiyo quruxda quruxdiiyo layaabka ku hawlo jacaylka dilaya Ah.
Een, waa hagaag anab aad iyo aad heestaasaynu dheg- wada dhegeysan doonaa Een, Mm.
waanu kaaga mahad celinaynaa inaad barnaamijka caweyska washington ee v o a aad nagala qayb gasho iyo waktigaaga inaadna siiso Een, waananu ku mahad celinaynaa soo dhowow baan ku leenahay waad mahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay Ee, dhammaantiinna waan iwada salaamayaa soomaali meelay joogtaba waan salaamayaa waxaan idiin wada rajaynayaa guul dhammaantiin
dareenka aadaa hogaansha xiskiyo maankaba dabaasha dabciga quruxdiya la yaabka ku hawla jaacay dilaaya dareenka aadaa hogaansha xiskiyo maankaba dabaasha dabciga quruxdiya la yaabka ku hawla jaacay dilaaya higa adiga daweeya adaa dajiyo daryeela adaa dhaqashada ku beera naftaydana daaseeya higa adiga daweeya adaa dajiyo daryeela adaa dhaqashada ku beera naftaydana daaseeya hanicin hanicin hanicin hanicin barashada socdaa hadilini garashiya dulqaad udaabac udabac ruux ku dansiiga hanicin hanicin hanicin hanicin barashada socdaa hadilini garashiya dulqaad udaabac udabac ruux ku dansiiga
gudahaana dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo tinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
niyadda adiga dabiiba ku dayra xasuusa doora intaa hibashada la doona dalmaca caashaqa kulaala niyadda adiga dabiiba ku dayra xasuusa doora intaa hibashada la doona dalmaca caashaqa kulaala
heestaasina waxay ugu dambaysay barnaamijka cawayska washington oo inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli aan iga raal ahaada barnaamijka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrafoonka barnaamijka martida mikrafoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah xogaayaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimow waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda wariyaasha caqabadaha haysta iyo xiriirka ay la leeyihiin maamulada dalka ka jira marka ugu horreysa macalimow kusoo dhowow barnaamijka martida mikrafoonka su-aasha ugu horreyseen rabo inaan ku weydiiye waxa ay tahay tobankii sano ugu dambeysay marxalado aada u adag ayay warbaahinta soomaaliyeed soo martay gaar ahaanna kuwooda ka howlgala gudaha soomaaliya marxaladahaasi waa ay kala duwanayeen maanta marka aad fiiriso marxalada la joogo xaalad sidee ay ku sugan tahay warbaahinta soomaalida iyo wariya aada iyo aad runtii caqabado fara badan ayay la kulmaan weli saxaafada soomaaliyeed waxaa ka mida dilal oo waxaad ogtahay in wariyaal soomaaliyeed sanadkan aynu ku jirno oo hodan naaleeye iyo sahaliyo ay kamid ahaayeen ay ku dhinteen qaraxii kismaayo waxaa sidoo kale ay la kulmaan xarig mararka qaarkood aan sifo sharciga loo soo marin oo wadadii saxda ahayd ee sharciga ahayd ee loo soo marin mararka qaarkood iyadoo aan maaragtay loola dhaqmo sida maaragtay iyagoo sameeyey baldambiyeed maaragtay ama criminal case iyadoo weliba waxa lagu haysta ay yihiin hadal iyo wax lamid ah oo mararka qaarkood noqon kara ee dacwad madani ah ama makiis madani ah ayaa haddana waxaa mar walba la sameeyaa in layska qabtaa la iska xiraa wariyaasha qaarkood waxay la kulmaan jirdil iyo handadaadyo maaragtay joogto ah oo teleefanadooda qaarkood waa lasoo wacaa qaar badanna weli maaragtay iyadoo xaaladu sidaa ay tahay ayay go-aansadaan inay wadanka iskaga tagaan markaa maaragtay cabsida iyo colaada iyo maaragtay argagaxa uu kusii kordho
waxaa jirta in wariyaasha marka laga soo tago amni darada guud ee wadanka ka jirta sidoo kale ay u baahan yihiin amni ay ku shaqeeyaan oo ay kamid tahay in lagu ixtiraamay shaqadooda gaar ahaana dhinacyada ay maamuladu ka jiraan ama ha noqoto maamulada gobolada ama ha noqoto dowladda dhexe federaalka ah ma helaan wariyaashu xoriyad ay ku dhaqdhaqaaqaan oo ay shaqadooda ku qabsadaan marka laga soo tago al-shabaabka oo kale
aada iyo aada runtii wariyaasha weli maaragtay ma helaan guud ahaan marka laga hadlo xorriyad ay wixii ay doonaan ay ka hadli karaan ama ay ku dabageli karaan mararka qaarkood waxaa xadidan weriye inuu sameeyo waxaan la yidhaahdo dabagalka arrin gaara ama investigative journalist waxa la yidhahdo inuu weriye sameeyo soomaaliya o kale marka uu joogo way adag tahay qof maskumaasoo samaynayo inuu dabagal ku sameeyo waxaasoo dhan maaragtay waxay u keenaysaa inay dhibaato iyo falcelis uu kaga yimaado mararka qaarkood waxaa maaragtay wariyaashu ka xadidan inay xitaa waxyaaba muuqdo oo dadku qaarkiis ay arkayaan mararka qaarkood ay ku dhiiradaan sababo amnigooda la xiriira laakiin xaaladdu waad ogaan kartaa oo sidii beri ay ahayd maalintii toban sana ka hor iyo shan sano ka hor xaaladdu siday ahayd isdilku aada u badnaa dhibaatada intan way kasii badnayd maalinba maalinta ka dambaysa waxaad moodaa in xaaladdu ay soo hagaagayso oo fahamku uu soo kordhayo inkastoo weli caqabadahaasi ay jiraan haddana mar walba marka ka dambeya waxaad arkaysaa in xaaladdu sidii ay sii dhaamayso dad badanaa waxay mararka qaar eedeeyaan qaladaad ay galaan warbaahinta ama wariyaasha ama ha keento aqoon daro ama ha keento sababo kaleba wariyaasha laftirkooda ma isku daydaan in aad sharciyada iyo qaabka ugu habboon ee warka loo tabiyo isagoo aan dhibaato geysan in aad ka caawisaan oo wariyuhu uu helo aqoon ku filan oo uu warkiisa ku qiimeyn karo aada iyo aad runtii sanadkiina soo dhaafay shaqa wanaagsan arrintaa laga qabtay ilaa laba boqol iyo afartan wariye oo guud ahaan dalka soomaaliya ku nool yaa maaragtay tababaro la xiriira aqoontooda sidii sare loogu qaadi lahaa iyo wacyigooda loogu qabtay oo dad aqoon ule iyo xirfad ule ay ugu qabteen iyadoo maaragtay gacan naga siisay midooda yurub sanadkana waxaan rajaynaynaa tiro intaa ku dhow maaragtay inay gaarto tababarada qaarkood waa socdaan isbuucan aan soo socota maaragtay ama afar saddex iyo labaatanka afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka magaalada muqdisho waxaa lagu qabanayaa ilaa soddon gabdhood oo weriye soomaaliyeed ayaa lagu tababarayaa waxaa tababarkaa u sameynaya gabdho soomaaliyeed oo ka imaanaya qurbaha oo xirfadlayaal ah oo shaqada wariyanimada yaqaana si ay ugu dhiirigeliyaan wariyaasha kale sidoo kale waxaan tegi doonaa eh, maaragtay magaalada garowe oo tiro intaa la eg iyaduna sidoo kale tababaro loogu samayn doono marka tababaradu waa socdaan laakiin weli caqabadihii iyo fahamkii xaggii eh, dawliga ahaa iyo nidaamyadii maamulka ayaa aada u liita wariyaasha aqoontooda way soo kordhaysaa eh, jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo eh, maaragtay eh, ururo kas- eh, ururo socodmiinta oo annaga aan maaragtay ugu weynahay ayaa hadda eh, waxay bilaabeen in labaatan arday laga bixiyo eh, jaamacadan scholarship ay jaamacada maaragtay ay ku bilaabayaan diblooma eh, jaamacadda ummadaana maaragtay eh, eh, lagu l- l- maaragtay siinaysa haddana waa la bilaabay shaqadeedii marka taya kordhinta iyo aqoonta iyo tacliinta waa la wadaa laakiin xaggii dawliga ayaa maaragtay caqabado badan ka jiraan inkastoo ayada lafteeda aan bilownay inaan wada hadallo la galno oon eh, booliiskii iyo eh, madaxdii dowladda xafiisyadoodii aan la xiriirno oo runtii qaar badan hadda eh, isbeddel weyn uu ka muuqdo marka la fiiriyo sida ay ahaan jireen sida ay u dhaqmi jireen iyo hadda sida ay u dhaqmayaan En dhinaca sharciyadoo kale marka la fiiriyo dowladoo kale ma kala hadashaan in la helo sharciyo wariyaasha en, iyagana xadidaya inay xadgudubyo geystaan xadidaya sidoo kalena awoodda dowladdu ay u leedahay in qof war uu qoray ama waruu idaacad ka sheegay lagu soo dabagalo Eh, runtii arrimahaas oo dhan waxaa aada u tafatirayo oo ka hadlaya heerkii eh, saxaafadda oo weli maaragtay aan eh, hadda eh, si rasmia loo marsiinin baarlamaanka dalka hoose ay marsiiyaan laakiin weli eh, aan la saxiixin oo madaxweynuhu aanu saxiixin marka eh, in badan oo kamida eh, ama maaragtay damaanad qaadka wariyaashu ay si xorriya lagu shaqayn karaan iyo eh, xagga sharciyada oo dhan waxaa maaragtay eh, eh, waxay ku qoran yihiin xeerkaasi inkastoo weli ay jiraan qodobo yar yaro aan jeclaalahayn in laga saaro Eh, haddana maaragtay eh, sharci la-aan eh, maaragtay ayuu dhaamaa in sharcigaasi la yageelo sababtoo ah wuxuu xadidayaa in wariyuhu la iska soo qabto oo la iska xiro iyadoo aan maaragtay eh, sharci loo soo marin oo maxkamad ama waaran loo soo baxsan aadaa u mahadsantahay macalimow inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa maxamed ibraahim macalimuw xoghayaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu telefoonka iigu warramayay intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgel
waxaad dhegeysteen barnaamijkaasi marti mikrofonka ay soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington
haatana dhegaystayaal kaalimihii heesaha waxaan idinku soo maqan heesta runay iyo fanaanka cumar jabuuti
jacayluna baan wadaaye rajana waan kula qabaaye sidaad ii rabtaaba anigu ku raadiyaaye adduunyadu huwaariye ma wada raaxaysane muusiga reemaaya iyo heesa haraabka ah udmo dhankaa doontaba u raax naftaada ku raaligeli runay raxdhe rahagow rigdhe runay raxdhe rahagow rigdhe
heestaasina dhegeystayaal waxaa ay ugu dambeysay baahinteennii fiidnimo ay wajiran kugu soo jeedinayeen nuur xasan nuur bukhaari anigoo ah ibraahim xasan daamdurey soo saarahanna wuxuu ahaa bashiir abiikar intaa markale kulmi doona nabadgelyo